bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsan meel walba aad joogtaan waxaa idin leenahay ciid wanaagsan qodobada ugu waaweynee warkeenna aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dunidii muslimka oo maanta laga ciidayo maalinta koowaad ee ciidulfitriga madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo shacabka ugu hambaliyey munaasabadda maalinta koowaad ee ciidulfitriga madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kumanaan kun oo qofood oo maanta salaada ciidda kula tukaday masaajid isbahaysi ee qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho ee gobollada dalka oo maanta laga ciidayo maalinta koowaad ciidulfitriga madaxda maamul goboleedyada oo shacabka ugu hambeliyey bilashada munaasabadda ciidulfitriga baradka dibaddana xabajoojin qasab ah ayaa laga wadaa inay ka hirgasho caasimadda dalka suudaan ee khartuum
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaasi waa qodobadayna wararka ugu waaweynaa mar kale ciid wanaagsan qodobadaasi oo dhammaystiran u diyaargarooba dunida muslimka ayaa maanta looga ciidayaa maalinta koowaad ciidulfidriga inta badan dunida muslimka ayaa maanta oo jimcaha waxay iyagu ay ku faraxsan yihiin bilashada maalinta koowaad ciidulfidriga kumanaan kun oo muslimiin ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn caasimadaha dalalka islaamka iyagoo isugu hambaliyeen bilashada ciidulfidriga waxaana maalinta koowaad ay u noqonaysaa maalintii oo inta badan dadku ay soo sonnayeen muddo sagaaliyo labaatan maalmood ah waxaana ay sheegeen in dadku inta badan isugu hambaliyeen maalintoo ciid ah waxaana dadku ay sidoo kale ay si raxan raxaana u mareen wadooyinka waaweyn caasimadaha kala duwan ee dunida islaamka iyadoo qaarkoodna ku tukanaya wasaajidada waaweyn ee dalalka islaamka gaar ahaan magaalooyinka maka madiina riyaad jedda iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn istanbul iyo weliba qeybo ka mid ah wadamada khaliijil caraba iyo wadamada afrika oo intooda badan duniyada islaamka ayaa waxaa la sheegaya in maanta ay tahay maalintii ciidal fidriga waxaana sidoo kale madaxda caalamku ay dalalka islaamka ugu hambaliyeen shacabkooda in maalinta ay ku ciidaan caafimaad iyo weliba baraare madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shacabka ugu hambaliyey munaasabada maalinta koowaad ciidal fidriga waryaheena xuseen washington ayaa warkaan inoo faahfaahinaya iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee ciidulfitriga islamarkaana dunida muslimka looga dabaaldegayo munaasabada ciidda ayaa waxaay madaxda dowladda federaalka soomaaliya ee shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyeen munaasabada ciidulfitriga madaxda ugu horeeyo dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi barre gudoomiyaha golaha shacabka sheekh adle maxamed nur sheekhdar madoobe gudoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka cabdi xaashi cabdullaahi iyo dhammaan mas-uuliyiinta isugu jira xildhibaanada iyo wasiirada iyo sidoo kale xubnaha kale dowladda federaalka ka tirsan ayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyey munaasabadda ciidulfitriga iyagoona alla ka baryay in acmaashii wanaagsaneed ee bishii ramadaan ee lasoo soomay oo alle shacabka soomaaliyeed in dunida iyo dadka muslimiinta uu ka aqbalo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si gaara waxa uu hambalyo ugu diray munaasabada ciidulfitriga shacabka soomaaliyeed wuxuuna shacabka soomaaliyeed dadkooda heesta ugu baaqay inay gargaaraan dadka danta yar iyo kuwa dadka aan waxba haysan sidoo kalena waxa uu sheegay in loo baahan yahay in inta ay socotaan maalmaha ciidulfitriga ay dadka isku naxariistaan
alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ciidan ciideeda kale iyo ciido kaleo fara badanba dalka iyo dadka soomaaliyeed ilaahay ha ku gaarsiiyo nabad iyo deganaanshiyo iyo barwaaqo haddii alira sidai aan weligeenba dardaarmi jirnay dadka soomaaliyeed walaalaha waxaan kula ballamaya kula dardaarmayaa in waqtigan ciidda ah fadliga muxuu ahaay ilaahay la iscafiyo walaalkaaga aada wax ka tabanaysid cafi ka adiga wax kaa tabanayaana ha ku cafiyo qodobka labaadna waa hala isu gargaaro walaalaha soomaaliyeed ee danyarta ah ee tabartu ay ku yaraatay gacantooda ay gaaban tahay ha la garab istaago qoysaska soomaaliyeed ee caruurtooda ay faraxsan yihiin ay ciidayaan oo ay haystaan wixii ay ku farxi lahaayeen oo dhan haddii ay tahay waxyaabaha caruurta ku cayaaraan haddii ay tahay libis qurxoon haddii ay tahay waxyaalaha macmacaanka ah oo la cuno intaba dariskaaga fiiri ma haystaa intaas haddii oo haysto wada ciida wada farxa haddii aanuu haysanin kuma lihi intoo kale aad haysato usoo iibi laakiin inta aad haysata la qaybso la wadaag dadka soomaaliyeed ee soo barakacay ee magaaladan duruufta ay keentay sidoo kale berri waa maalintii farxadda ha laga farxiyo dhammaan si dhalinyarada caruurta loogu wada ciido farxad intaas kadib dadka soomaaliyeed walaalaha meel kastoo ay joogaan kuwa xarabka jooga ee cimrada u tegay ee cibaadaysanaya kuwa guryahooda jooga ee dalka iyo dibaddiisa meel kasta joogaba dhammaan inay ilaahay u baryaan soomaaliya inay soomaaliya usoo duceeyaan ilaahay u baryaan in dalkan iyo dadkiisa iyo diintoodaba in ilaahay uu badbaadiyo cadowga kusoo duula u ka saaro dadka soomaaliyeedna qulubtooda in ilaahay
dhanka kale gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya yaasiina shacabka soomaaliyeed waxa uu hambalyo ku aadan munaasabadda ciidul fitriga uu u diray dadka soomaaliyeed
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عيد مبارك عيد مبارك عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أه، waxaan ummadda soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa munaasabadda ciid ulfadriga ilaahay nabad nagu soo gaarsiiyey soonka nabad nooga dhameeyey baan ummadda caalamka caamal islaam dhan ugu hambalyeynayaa gaar ahaan ummadda soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak camaasha khayraadka aan soo dhammaysanay allaha naga aqbalo waxaan u rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed ilaahay ka barinaynaa ciidan ciideedii anaga oo barwaaq iyo bashbash qabna oo nabad qabna in ilaahayna gaarsiiyo ilaahayna waxaan ka barinaynaa kale in ilaahay kumaasha la cafinaayo bifadli ciidi lfadri in ilaahay nagu daro ayaan ilaahayna ka barinaynaa aada iyo aad u mahadsantihiin waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ilaahay hana gaarsiiyo ciidan ciideedii anaga oo nabad qabna anaga oo barwaaqaysan anaga oo ka walaacaynin dhibaatooyinka haddi jira iyo wax lamid ah dhinaca kalen waxaan rabaa inaan u hambaleeyo ciidamadeena qalabka sida iyo dadweynaha soomaaliyeed ciidamada garab istaagay si ummadda soomaaliyeed xorriyad uu noolato dhiigooda iyo naftooda u xuray ayagana waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay ha idinka jarsiyo ilaahayna ha idinku guuleeyo waa idinkaga mahad celinayaa waan ognahay duruufta ha lagu jiro idinka oo kusoo mahayay duurka baadiyaha kuleelkaas si aad ummadda soomaaliyeed u badbaadisaan maaragtay dadaalada aad ugu jirtiin waxaan leeyahay ilaahay ha idinka ajarsiyo intii ku dhamatayna jannatal firdows alla ugu bashaareeyo intii ku dhaawantayna alla ha cafiyo waxaan leeyahay runtii waxaad maaragtay ka gasheen bahal dahab ah taariikhda soomaaliyeed waxaan leenahay allaha idinka hawaabiyo aada iyo aad ad u mahadsantiin asalaamu calaykum
gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kumanaan kun oo qofood waxa uu kula dukaday masaajidka isbahaysiga sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna cali aadan oose oo ka mid ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kumanaankan qof kula tukaday masaajid isbahaysiga soomaaliyeed waxaana sidoo kale uu halkaasi uu khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu ka jeediyay islamarkaana hambalyo ku aadan ciidda uu u diray shacabka soomaaliyeed waxaana sidoo kale uu ka hadlay arrimo ku saabsan dhinacyada amniga iyo weliba sidoo kale siyaasadda waxaana madaxweynuhu oo shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyey maalintan waxaana sidoo kale madaxweyne xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed inay gacanta isqabsadaan islamarkaana ay u midoobaan sidii dalkan nabadda loogu soo dabaali lahaa madaxweynaha ayaa sidoo kale shacabka soomaaliyeed ee kasoo qaybgalay dukashada salaada ciidda kana dhacaysay masaajidka isbahaysiga ayaa waxa uu sheegay in inta badan uu doonayo in shacabka soomaaliyeed sanadkan sanadkiisa kale ay ku gaaraan nabad iyo barwaaqo isbedel dhinacyada amniga iyo weliba siyaasadda madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed meelba ay joogaan inay ku midoobaan danaha soomaaliyeed weli waxaad dhegeysanaysaan warkeennii subaxnimo warka kale ayaan ku saabsan ciidaha iyo weliba sidoo kale gobolada dalka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka iyagoo qaabka ay ugu hambalyeeyeen bulshada maamul goboleedyada iyagu ay maamulaan wariheenna cali aadan ayaa soo koobaya
madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa bilashada bisha shawaal ee soonfur ee ciidulfidriga ugu hambaliyeeyay bulshada qeybeeda kala duwan madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan u diray hambalyada ciidulfidriga isagoo sanadkan kiisa xiga u rajeeyay inay ku gaaraan caafimaad iyo nabad buuxda waxaana la uga baryayaa inuu naga aqbalo acmaashii aan gudanay gaar ahaan intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee ramadaan munaasabadan barakeysan ee ciidulfidriga waxaan ku boorinaynaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bulshada koonfur galbeed inay gacan ka geystaan farxadgelinta shacabkeena tabaaleysan sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu markaasi ku baaqay in shacabka koonfur galbeed in markaasi laga marmaan ay tahay in laga wada shaqeeyo ammaanka iyo ilaalinta midnimada iyo wadajirka kuwaasoo dhammaantood udub dhexaad u ah waajibaadka ay markaasi na farayso diinteena suuban ee islaamka ayuu markaasi yidhi sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed dhanka kale madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa hambalyo ku aadan bilashada bisha soonfur iyo sidoo kale farxadda munaasabadda ciidulfidriga dhammaan muslimiinta caalamka meel kastoo ay joogaan iyo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan bulshada hirshabeelle la wadaagay madaxweynaha uu markaasi jooga magaalada barakeysan ee maka ayaa lagu baryey in uu markaasi naga aqbalo soonka iyo cibaadada bishii barakeysneed ee ramadaan ee aan markaasi soo gudanay madaxweynaha ayaa sidoo kale alla uga baryey inay sanadkan inoogu dhigo sanadkii nabadda horumarka iyo barwaaqada ummadda soomaaliyeed sidoo kale madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland madaxweyne saciid cabdulaahi deni iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa dhankooda u hambaliyeeyey bulshada soomaaliyeed iyo sidoo kale dadka ay matalaan
halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana kooxaha isku haya abuuro awoodda militari ee dalkaasi suudaan iyo weliba dhinaca awoodda dalkaasi ayaa iyagu waxaa lagu qasbayaa inay gaaraan xabad joojin rasmi ah si dadka loogu fududeeyo inay kasoo baxaan xaafadahooda islamarkaana loo gaarsiiyo howlaha bani-aadamnimada ay u baahan yihiin antonio guteres xokeyaha guud ee qaramada mido ayaa labadii dhinac ka horsaday cabdifataax burhaan iyo weliba sidoo kale maxamed axmed daglo inay qaataan xabad joojintan oo noqonaysa toddobailabaatan saacadood gudahooda si loogu ogolaado dadka reer suudaan in iyagu maanta ay ciidaan islamarkaana salaada ay kusoo dukadaan masaajidada xaaladda cakaran ay ka taagan dalkaasi ayaa noqonaysa ti abid soo marta dalka suudaan tani marka xukunku ka degay madaxweynihii hore dalkaasi cumar xasan albashiir dhammaantiinba waxaad in leenahay ciid wanaagsan warkii subaxnimo idaacadda dalsan oo nageynta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel